aynu ku eegayno maamulka koonfurta galbeed ee lixda gobol ka kooban oo dhowaan looga dhawaaqay magaalada baydhabo iyadoo dowladda federaalkuna ay ku tilmaantay tallaabo ka hor imaanaysa nidaamka federaalka wadanka iyo dastuurka loona baahan yahay in saddex gobol lagu soo koobo gobolada baay bakool iyo shabeellaha hoose waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed rashiid sheekh daahir oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iyo maxamuud cabdi xasan bekos oo isaguna ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya waxaan ku bilaabayaa becos markaan ka jawaaba arrinta maamulka loo dhisay koonfur galbeed soomaaliya aniga oo xildhibaan qaran ah oo ka socday dowladda dhexe ayaa waxaan tegay baydhabo waxaanan soo joogay muddo bil ah waxaanayn dadkii ka socday xukuumadda kurisimka inay soo arkaan soona taageero maamulka loo dhisayo koonfur galbeed soona indhay dadweynihii ka qaybgalay oo lixda gobol ka yimid odayaal dhaqameed lahaa bulsho lahaa haween lahaa ganacsato lahaa ee halkaasi maamulka ka dhistay si fiican buuna u dhacay sanad iyo saddex bilood buuna soo socday dowladunu shilin kuma bixin dowladunu shirki way ogeed xildhibaanadu way ogaayeen wasiirada qaranku waa tegayeen shirkaasi waxaa shir aada loola socda muddo dheerna soo socday waxaana gogashidhay odayaashii xildhibaanada soo xulay ee dowladd wax ka soo dhisay ee inta badan digili mirfla ahaa oo gogasha baydhabo dhigay oo u yeeray soomaali inteeda kale lixda gobol si fiicanna uga soo jawaabay odayaal dhaqameedyadii lixdaa gobol degan ummaddii meeshaa deganeed baydhabo isugu timid kadibna dib u heshiisiin furtay markay dib u heshiisiinta furteen kadibna khilaafaadkooda ay dhameeyeen kadibna ku heshiiyey inay maamul dhistaan oo koonfur galbeeda oo soomaali inteeda kale wax la qaybsadaan arrintaasina dastuurka ay waafaqsan tahay maxamed rashiid adigu sidee baad u aragtaa hadalka beecos maadaama ay jiraan saddex gobol oo kale oo horey loo dhisay oo maamulkan haatan ku jira
anna waxaan salaan ujeedinayaa v o a da shaqaalaha v o a da soma khaasatan qaybta soomaaliga iyo dhammaan dhegaystayaasha kale waxaan u arkaa saaxiibkay becos arrinta ku hadlay arrin aan marnaba haba yaraatay ee aan arrin socon karta aan ahayn arrin dastuuri ana aan ahayn mana iyin jirin sideedaba gogol siyaasadeed oo la fidiyey ma jirin waxaa jirtay gogol wadatashi ah gogolshii wadatashiga ahayd ayaa un dad meesha joogay waxay u bedeleen gogol siyaasadeed sida aan ognahay muxuu ahaa lixda gobol saddex ka mid a internationally waa la isla ogolaaday dhinac bay aaday bani aadankana waxaa fiican sideedaba waddo lagu socon karo in lagu socdo waddo aan lagu socon karin in lagu socdo waxun bay hadlaynaysaa wax ma hagaajinayso marka anigu maamulka meesha laga dhisay marna inuu dastuuri yahay ma qabo mana waafaqsanay waxaana waafaqsanay tii ay dowladda tiri iyo internationalka waxay yidhaahdeen man ka waafaqsanay arrintaas becos arrintaasaan ka jawaaba yaasiin saaxiibkay maxamed rashiid wuxuu yidhi dastuurka ma waafaqsana dastuurka wuxuu leeyahay laba gobol iyo wax ka badan waxay ka badnaa marka lama xadidin waxaa wax ka gaaraya markaa dadka deegaanka degan ayaa iskale inay iyagu ka tashadaan aayahooda saddex iyo afar iyo shan siday arbaa inay isu raacaan hadday nabad ka shaqaynayaan wanaag ka shaqaynayaan dad kasta oo wanaag samaysta caalamkana waa u imaanaysaa xukuumaddana way taageeraysaa maamulka uu leeyahay axmed madoobe axmed madoobe maamulkiisu sharci ma aha waa nin xoog meel ku qabsaday deegaanka dadka joogan lagalama tashan demoqraadka electedna ma ahayn laakiin halkan si xor ah oo demoqratic ayaa doorashada u dhacday saddex round baana la galay toddoba qof baana ku tartartay marka taasi sharci maaha marka waxay sharcigaa ummadda egaa samaysanaya dowladuna inay gacan ku siisaa dadka rabitaankooda mar walba waa saxa laakiin ma aha dadka rabitaankiisa inay lix wada tahay ma aha dadka badanaa waxa macquulka ah bay ogol yihiin saddexda ayayna ogol yihiin sidaas ayay ku socotaa tan kale ma jirto macquulna ma aha qof wax fahmayana ma qaadan karo in muxuu ahaa dowlad la dhisayo oo internationalka u n-ka iyan ka warqabin oo muxuuha dowlad goboleedyada iyan ka warqabin dowlad waxaa laleeyahay waa in dowladaha caalamka ay kasoo qayb galaan ama ogolaadaan haddii kale waa wax reer ay guryahooda ku dhex sheegteen oo kale un bay la mid tahay becos waxaad ka mid tahay baarlamaanka dowladduna waxay horey u sheegtay si aduguba hadda aad xusaysay in ay jiraan maamullo kale oo ka horreeyey maamulkan oo gobolkan lixda gobol ee koonfur galbeed ka tirsan islamarkaana heshiiskii adisababa sanadkii anu kasoo gudbin lagu gaaray oo dowladdu ay leedahay saddexdii hore way hirgaleen marka maxaa ay soo kordhinayaan lixdan kale marka horeyso dowladdu maamul ay dalka ka dhistay ma jiro puntland baysan dhisin somalilan aysan dhisin xibin xeeb baysan dhisin galmudug baysan dhisin waxaysan dhisin axmed madoobe maamulkiisa axmed madoobe xoog buu ku qabsaday kadibna dowladda surkaa la qabtay adisabaa la geeyey heshiiska ay la soo gasheen waa fashilmay waayo waxay idin dib u heshiin la furo dekeda uu wareejiyo airboortka wareejiyo maleeshooyinka wareejiyo wixii dhan waa diiday axmed madoobe sidaa daraaddeed tiis horta sharci maaha tan kale haddaysan maamulba hore usoo dhisin maamulada dhisan ay dowladdu ogolyiin aniga aad la socoto xildhibaana kismaayan kasoo jeedaa jubbada hoosaan kasoo jeedaa anigaa diidan maamulka xamadow inuusan sharci ku fadhin waxay sharci ku fadhina aniga i tahay waajib inaan raaco dowladdii anigaan isku position kasoo jeednaa dadku waxay samaysnaana dowladdu waa inay raacdaan maxamed rashiid maxaad kale arrintaa aad baan wax uga leeyahay dowladda surka lama qaban dowladda ikhtiyaarkeeda iyo garashadeeda iyo wixii saxda la ah bay qaadatay dowladda way ogolaatay saddexdaas gobol in maamul laga sameeyo saddexdana dib bay u ogolaatay haddii walaalkay jubbada hoose uu kasoo jeedo anna jubbada dhexaan kasoo jeedaa waa isla leenahay midda kale percentageka ee beelaha dhinac kan u badan oo xad saddexda gobol u badan dhinaca kalena waa jiraan inkastoo aan beel wax lagu dhisin oo lagu dhisayo gobol lagu dhisayo beekos maadaama aad haatan eh, labadiinuba tin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka aragtidiinina ay kala duwan tahay isku lixdaa gobolna aad ka soo jeedaan sidee baad u aragtaa inay u shaqayn karto maamulkan haddii aan dowladdiina aqoonsanayn ee beeshii caalamkan ilaa iyo haatan aad moodid inaanay aqoonsanayn dowladdu annaga dowladdaan ku jirnaa annagoo xildhibaanaa aqoonsan rabitaanka odayaasha dhaqanka oo rasmiga ee xildhibaanada soo xulay ee dowladdan wax ka soo dhisay ayaa aqoonsan dadweynaha ku noola aqoonsan caalamku waxaad samaysatay kugula shaqaynayn dowladdan waxaa loo baahan yahay dadkii deegaanka mar haddii dowladdiiba diidaneen waxna ay samaysteen inay gacan ku siiso baasha caalamkana haddaad wax samaysato waa kugu imaanayn baasha caalamku ma aha eh, waxa iyagoo keliya ay sameeyaan maha iyago waxa weeye haddaad nabad samaysato waa kugu imaanayn puntland somaliland galmudug xibe cid alaale ciddii nabad keenta waa samaysan dowladdana waxaa dan waa wixii nabada ummadda ay isku raacaan inay gacan ku siiso iyadoo ma aha tii wax carqaladan lahayd Eh, maxamed rashiidow hadday nabad ka shaqeeyaan oo lixdii gobol eh, wanaageeda ay wadayaan oo dowladdiina ay markaa eh, gacansaar la yeelanayaan inay shaqayso ma laga yaaba aniga waxaan waxay waxaan leeyahay sideedaba hadda marka dhalay dowladdu saddex bay ayiday labada shir midnama ayan ayidin waxay ayiday saddex oo ah baybakool iyo shabeellada hoose saddexdaasna waxaa weeye saddexda socon karta oo dowladda xaggeeda ka socon karta internationalkana ka socon karta marka anigu waxaan leeyahay labada shir ee baydhabo ka jirtay dalka ayagaa leh ha wada hadleen wixii socon kara ha isla wadeen had ha laga tashto talada dib ha la isugu noqdo saddexdana ha la isku raaco
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed rashiid sheikh daahir oo ah xildhibaan baarlamaan ka tirsan iyo maxamuud cabdi xasan bekos oo isna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya doodii gaabnayd maanta intahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo